asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha nineteen six golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed caawa marti noogu yahay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda puntland ee kamid ah dowladaha federaalka ee soomaaliya waaya waa professor abshir al yusuf wasiirka oo ku sugan magaalada minneapolis ama gobolka minnesota ee dalka maraykanka magacaygu waa maxamed xasan burood halkan waa golaha nineteen sixty wabteelo kala duwan baa codkiisa qaadi doona haddii laha yidhaahdo waa websiteka gololkeliya golaha nineteen sixty dot com sidoo kale puntlandis dot com puntland observer dot com iyo saada linka ayaa qaadi doona haddii laha yidhaahdo iyo youtube-ka waayahay wasiir barcadoo nagu soo dhow oo golaha nineteen sixty aanan kugu cusbayn oo mar hore aad noogu timi balda guud ahaan waxbarashada puntland aada baa loo amaanay gaba dhagtarada oo sacdiyo leedo dhawaan ka timi soona qiimaysay goboleedyada kaleeto iyo dhammaanba dowladda federaalka waxbarashada dhinaca waxbarashada soo qiimaysay aada u ammaantay dhinaca waxbarashada puntland balada guud ahaan isla wasaaradiinu maxay qabatay maxaa lagu ammaanayaa maxaa soomaali ay ka sugaysaa mustaqbalka lafahaanteeda inay kusoo kordhiso maxaase u qabateen dowlad goboleedyada kaleete ee dhawaan soo aasaasay in badan ay puntland soo booqdaano
bismillahi raxmaan iraxiim marka hore maxamuud waa ku salaamaya runtii adiga iyo dhammaan inta khadka ku jirta aada iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin haddaan soo kookoobo saad ula socotaan ba dee dhulku nineteen ninety one kii ayuu dowlad ahaan ayuu burburay dabadeedna dagaal sokeeya baa la galay dhulkii markaa dhulkii wuu baaba'ay runtii magaalada hadii caasimadana ay ahayd yaala gaarkeeda runtii intii aad iyo aad u dhisnay iyadiina dee markay burburtay dee dhulkiisa intiisa kalena waa burburay kadibna adigu dalkii wuxuu u kala baxay laba qaybood qayb dibadda aaday iyo qayb gudaha ku hartay wixii gudaha ku haray waxay sidaahdeen meelihi ay joogeen bay wax ka sameeyeen adigu maamul ka sameeyeen si maarta bal loogu soo celiyo bal burburkii in laga soo kabto guud ahaan marka ugu horeysa dhulkii burburkii isaga ahaa aada muga soo kabanaya maalinba maanta ka doornay taa la yaqaan maamo adigu puntland runtii meeshaa ka imi weliba iyadu waxay ku jirtaa meelaha runtii aad isleedahay aada iyo aad bay uga soo kabteen waayo maamulkoodu waa horreeyey oo muddo hadde dhowr iyo toban sanadooda maamul bay lahaayeen marka marka aada muga soo kabtay markaad eegtid dhulku markuu jid iyo ceel leeyahay ayuubuu dhulku maaragtay macno leeyahay saad ogteena hal dariiqo halkaasa oo ilaa xamaraa keenay ilaa boosaasoda gala jidkaas liyaa jiray waxa kale waxweye dhul aan jid lahayn iyo jid cadde iyo waxaas oo dhan marka runtii haddee dadku jilad jilad badan baa la sameeyey oo socda garoomaa la sameeyey oo iyana socda dekedaa jira maartay la rabo in la ballaariyo oo la cusboonaysiiyo oo haddeer dee awdmay waxaa jira abaarkii dhacday in biyo xireenno la sameeyo oo daanis la sameeyo oo ay wax laga faa'idaystay abaartii saddex jirsatay aad maqasheen sima loo bixiyey marka markii daamam la sameeyo runtii dee dhulku marka waa soo fiicnaanayaa caafimaadka naftiisii dee golayaal badan baa waxa laga qortay oo mid duuyo iyo mid dadba marka guud ahaan horta halkaa horta inta halka waxayna ka iftiiminaya in kaabayaal dhaqaale oo badan haddee dadku uu xoogga saaray si maaragtay loo soo qabto waayo markii nabad la helo maamul fiican la helo kaabayaasha dhaqaale la helo ayuunbaa markaa maalgashiguna yimaada haddii aan qeybta u imaado wasaaradda waxbarashada waxaa moodaa khaas ahaan puntland inay xoogga saartay oo dadkii ay maaragtay runtii shacab iyo dow iyo maamulba xoogga la saaray baad moodaa waayo waa meesha xoogga la geliye buu ahaa yeelkeede adigu waxa lagu sheegayo oo maalinka lagu ammaanayo waa saddex qaybood midda ugu horeysa markay waxbarasho tahay waxay u baahan tahay horta in policy loo sameeyo siyaasad xagta haddayan taa lahayd ma socon karto itijaaca qaxmaara marka horta waxa lagu guulaystay horta in taa la dejiyo ilaa xadaanada oo bri iskuolka ah ilaa jaamacada horta in bolisigaa la dejiyo siyaasadaa la dejiyo arta lagu hagaayo waxbarashada waa la dhamaystirita aad baa loo guulaystay midda labaad waxa la yidhi alla ballaariyo oo yuu noqon wax keliya oo maaragtay xagga inta laamigu maro keliya ma aha dee waa in ilaa tuulo loo daadejiyaa waa in ilaa reer guuraa loo daadejiyaa oo baahinta ama shaballaarinta tacliinta la yidhahdaa ta aad baa loo guulaystay dhowr arrimood dartood midda ugu horeysa waxa weeye aad baa loo dhisay dadka yimaada ama waxaad tiifyadaad ka aragtaan ama dadka yimaada tuulooyinka xoogga leh tuulo kasta oo iskuul qaadi karta iskuul baanu ka dhisnay oo la dayac tiray oo kii dhimaan la koriyey halkaas waa dhismaha waayo goobta waxbarasho markay kugu dhow dahay qof waliba markaa waa inuu helaa goob waxbarasho ku dhow awal waa intaa la socon jirtay oo magaalooyin yaryara magaalooyinka waaweyn baa iskuulla ka dhisnaayeen marka dadku markaa ma heli jirin laakiin haddee ilaa tuula la geeyey waa la baahiyey midda labaad oo baahinta xoog weyn ka qaata waxiye waalidkiina isbedelay khayr allaha siiyo waalidka maanta waa waalid mooda inuu ka dhiflasta yahay kii hore kii hore wuxu ahaa in wiilasha wax la barto meelay ku taalla ma jirto mid diineed iyo mid baan diineed arrintoo dambaysay fikradaasaa isbedeshay gabadh iyo wiilba isku siimaa loo wax loo baraa marka taasuna waxay kicisay ballaarintii iyo badnaantii ardadaba kor u kacday midda saddexaad oo meesha ku jirta afraad saddexaad waxa weeye waxaa maaragtay dowladdu ay aada iyo aada isugu teerigalaysay macaa hay-adaheeda in caruurta feeding la siiyo oo maaragtay la iskuulla dherder babling iyo balaysig waa wixii oo dhan waa isku xayndaadba ku jira in markaa la gaarsiiyo bal maaragtay feeding la siiyo oo isaguna aada waxu ka qaatay midda afraad oo baahintaa wax ka qaatay waxa weeye in caruurta fiiga laga bixiyo khayr allahina siiyo dadka dibadda haddeeaa jiro oo dhegaysanaya dibaddu door weyn bay ka ciyaartay ama iskuulla ay dhisaana noqdeen ama waalidka waxuu diraana noqdeen marka caruurtaas fiiga laga bixinayo ilaa hadda dowladdii waataad la socotaa dhaqaaluhu waa iska maartay saa uma fiicna inkastoo maartay dhowr kun oo maartay macallin wax laga bixiyo haddana ardadaa fiinka laga bixinayo aad bay u fiican tahay oo yana waxay soo kordhisay intaas horta waa qayb bay noqotay qaybta saddexaad waxa weeye tayeynta waxbarashada oo xoog baanu taa saarnay waayo marka tacliintii aad siyaasadu samaysid oo aad baashisid waa inaa marka tayeynta xooga la saara qodobka marka haddeer badanaaba lagu ammaana waxa weeye waxaanu samaynay manhaj midaysan oo istaandar ah darigii hore jaantaan rogada yahay nin wala meeshuu doon wax ka dhigi jiray laakiin haddeer manhajkaan midaysan oo fiican baanu samaynay manhajkiina waa fidinay oo saad la socotaan waxaanu maaragtay ku tireen garaynay jubbaland wasaaradda waxbarashado dhan baa noo timi waxaa noo timi galmudug baa noo timi hir shabeellaa noo timi koonfur galbeed baa noo timi baydhabo ah intaba maaragtay tababar iyo training fiican baanu siinay manhajkaan anagu haynaa waa kaa haddaad sidiisa u dabaqaysaan iyo haddaad wax ka badgelaysaan wayna kaa marka runtii dee dadku mahada waxbarashadu iyadu runtii waa dad isku xilan weyni ardayga soomaalida meel kastaba u jooguna dee cilbaa naga saaran maaha dadkaa keliya marka in markaa bal manhajkii la wadaayo manhajkuna runtii dee waqti badan buu naga qaatay runtii si looga adkaan lahaa manhaj aada u fiican weeye dabadeed intaas lagama xarin manhajku waxaanu samaynay macallimiin tababar leh in iskuullada ala geeyo oo manhajkaas weeya meel fiican bay noo maraysaa ma wada koobin oo iskuullada mawlima markod waayo iskuullada aad bay u badan yihiin marka laakiin maalinba maanta kasoo dambisa way soo fiicnaanayaan tababarka macallimiinta waxaanu ka leeyahay kormeer joogta ah bal inuu manhajkii iyo macallimiinta sooda inuu saxyaa aad baa ankaasnaa arrintaas ay u fiican tahay waxa taa ka dara waxaanu samaynay imtixaan shahaadiya oo dugsiga dhexe oo hay iskuulka iyo iyo eydadka laga qaado imtixaankaa shahaadiga ah aad baa lagu tartamaa iskuullada wixii sareeya baa meesha laga sheegaa iskuulladu say yihiin baa halkaa lagu qiimayaa ardada scholarship bay ku heshaa weliba scholarship waa scholarship meerad ku saabsan way scholarshipku noocyo badan buu leeyahay waa kan sida loo kala sarreeyo wax loo kala helaa taasoo ardada aada iyo aad bay kor ugu kicisa marka runtii markaa soo kaabiyo yaa kusii dheeraan arrintaasu meel fiican bay maraysaa midda labaad waxa weye waxyaalo badan baa naga dhigaa markii hore aad hadka ku daray oo tilmika iskuulka meesha ka maqnaa dadka waaweyn la xoojiyey dadka maarata dhagaha iyo indhahala oo special needs education la yidhahdo ama ku daray haddii xarumaha loo samaynayaa dadka reermidiga oo batorial education la yidhahdo way maqnaa oo haddeer lagu soo daray weliba haddeer duddooyin bay meel wada degaysa marka hormihiga waa eegnay laba iyo toban xarumood baanu ka eegnay successful noqday aad ba uga yaabay nimankii maartay harkaasigiisa marka haddaa soo gaadiyo waa meel runtii aad iyo aad bay ugu xarteeya umaamo iyo shacaba maadig iyo xoog kala saasay waxaa noo malinayaa haddii sidaa lagu sii socdo runtii waxa noqonaya dad bedelen oo aqoon lagu noqonaya waayo dee aqoon markii dadku yeeshana dee dabaqad hoosuu ka dee dabaqad sare degaya fikir fiican buu yeelanaya midnimaduu garanaya dowladnimaduu garanaya insha allah waxaan kusoo gabagabaynayaa kolleyba saana nagu iseenahay waxbaa naga dhiban weli laakiin meel fiican baanu maryanaa
wasiir wasiir waxaad soo hadalqaaday wasiir waxaad soo hadal qaaday scholarship aad ka hadashay waxaa jira dhowr boqol oo cadday scholarship loo scholarshipya loo diray waxaa la ognahay in madaxweynuhu ugu talagalay boqolkiiba shan iyo boqolkiiba toban toban dadka laamiga ka baxsan boqolkiiba shanna ugu talagalay dadka lahayd sooqa arrimahaasi ma fuleen oo qaybahaasi sidaa ma fuleen imika scholarship baa si heshay sanada kan maadaama bishii december hadda wadamada ay tahay
aada iyo aad waa arrin aada iyo aada u fiican way weydiiye runtii waa su-aal fiican waxa weeye qaynuun baa la sameeyey arrintaas arrin saalan ma ahayn runtii arrin madaxweynuhu soo saaray bay ahayd wuu ku dhawaaqay arrintiina haddeer laba intaan joogay labadii sannadood laba sannadood iyo xoogaa aan joogay runtii gidaarka ardada lagu dejiyaa shan iyo siddeetan ardada wankaa laga soo bilaabaa ilaa hadda intaan xillo shan iyo sideetankaas waa meron waa dadka ugu sarreeya weeye ko waa ardadoo dhan ama laamiga ha noqdo ama laamiga ka rognaado dabadeedna waxaa la yidhi ardada laamiga ka rogan maadaama qalabka iyo macalimiinta iyo meelaha qaarkood oo badanaa macalimiintu waxaa laga inay kusoo ururtaa laamiga inkastoo runtii ay meel walba joogaan oo runtii khayr allaha siiya dadka dibadda joogaa waxa weeye lacagayo way diraan tuulo kasta waa la joogaa macalimiinta waa joogtaa toban waxaa iskale dadka caadiga aba iskale iskuulka tartami waaye baa la siiya haddana alla siiye siday u kala sarreeyaan baa loo siiya meeradka waxa weye waxaa kale iskuullada laamiga ka roga baa iskale tobanka shanna waxaa la siiyaa dadka laga hayso lagu sameeyey baa iskale go iskaga leh iyagana waxaa la yeedahaye dadkaa siilaysa waa inuu dadka tobkaa noqdaa maaha midin geedkiisa keenayo arrintaasu si fiican bay u fushay ummadda halkaa joogtaan runtii aada iyo aad bay raalli ugu noqotay runtii arrin wax tartay bay noqotay ardada in sidaasay ku socoto oo aan nina jeedkiisa meel aanu ka keenin amaasantii waayahay waxaa jirta dowladda federaalku manhaj baan sameyn waxay yidhaahdeen oo baarlamaanka iyo geeyeen iyo iyo geeyeen golaha wasiirada puntland waa tii manhajkaa diiday maxaa isla meel dhigteen oo hadda aad ku heshiiseen ninka dowladda federaalku manhaj noocee ah siyaasad ahaan noocee loo hagayaa laakiin wasiirku lagu soo booqday garowe
xooga halka ii biri maxaa tiri ee manhajka manhajkan dowladda federaalku tiri waa samaynay oo ay ka baakaraysay dowladda federaalka ay ka baakarayen puntland waa saas yidhahdeen wuxuu sheegtay in manhajka ay yimaadeen ku qanacsan wasiirka waxbarashada dowladda federaalka iyo kuyimid garoweysi maxaad iga heshiiseen manhaj ahaan inaad qaabka uga shaqaysaan maadaama idinku manhaj ka horreeyo aad samaysteen aad maxaydeen iyaguna mid kale magaalada bulshada ka diyaariyeen
magaciisow arrintaa iyada ah waa taan markii ugu horreysay waxaa jirtay manhajku tallaabooyin buu soo saraa manhaj framewerka waa kalfoofka weeye framewer manhaj kalfoofa bay ahayd kii wasiirka waxbarashada ee federaalku uu yidhi kaasaa cunaya puntlandna toddoba sano ka hor bay ka tagtay oo waxa weeye waa manhaj asliya weeye oo kalfoofa aan ahayne manhaj dhammaysan weeye oo haddeer kutubtiisa la qoraayo marka way isku qabsanay runtii waxaa nidhi ma jirto toddoba sanadood baa laga tegey waana qabsan waa framework manhaj buuxaan anagu hayna marka wasiirka iyo shan uu wato ayaanu garowe noogu yimi wixii bay arkeen aad iyo aad bay ula dhaceen waxay yidhahdeen waa kan waana u sheegin wasiirka xamid waa frameworkaas toddoba sano ka hor baa laga tegey kii isagoo dhan buu meesha tayaala marka marka wasiirkii markii way nala qaateen waxba aan ku adigu ku yara heshiinay yeelkeeda aftarool weli haddee manhaj samaysani ma jiro federaalka yaalle ma jiro total manhajka keliya haddan jira waa manhajkaas isagaa wey marka calaa kulli xaal waataad maqasheen hadda wada hadallaa socsocdo waa la heshiin doonaa manhajkuna dee wuxuu noqon doontaa wixii dee samaysan haddii wax lagu darayo haddii kale midda labaad manhajka sidiisaba distoorka waxaa ku qoran isteedyada ayaa manhajka mas-uulka ah marka waxa weeye federaalka waxa weye inuu isugu yeero isteedada u yidhaahdo warba soo fadhiista oo bal manhajka aad ku midaysan tihiin keena dee markaasaa loo walen manhajkaas markaas la imanaya laakiin ma jiro manhaj qof intu sidaa yidhahdo sida unitary systemkii yidhahdo kale lagu socdo ma ma ma dhacaysa wixii waa federal state haddana wuxuu ku yaalaa distoorku ku yaalaa in ay dadku ay marka hore iyagu ay soo samaysa waxooda hadday midaynayaan waa laysugu yeeraya marka waktigeeda hala gaaro marka runtii sidaasaa loo daayey runtii welito maartay maartay go-aan lagama gaarin laakiin waa runtii waa saasuu noqon doona ilaahay dha waayahay dadka soomaalida ku dhiirsanaya maxaad jeceshay caawa inaad farto maxaad jeceshay inaad ku tiraahdo weliba siyadahda waxbarashada maxaad jeceshay inaad caawa ugu gudbisiyo soomaaliyeed
horta dhiman yahow waxbarashaa lagu horumaraa horta marka ugu horeysa salaan weyn baan dadka qurbaha u jeedinaya qurbuhu maaha qurbihii hore dadka haddeer qurbaha joogaa xaggaa waxbuu taray haddeer tuulooyinka aan maro oo ugu badan sagaal boqol oo xarumood iyo puntland oo waxbarasho markaan maro waad yaabaysaa badankooda tuulooyinka weliba meesha laami ka waxaad arkaysaa qurba joogta wax naga tarta qurba joogta wax naga tarta horta arrintaas waxay noqonaysaa waa arrin aada u fiican oo waxa weeye sadaqad bay idin noqonaysa waayo dadka waa waajib in mid diineed iyo mid maadiba la baro waa arrin waajiba waayo halkiku wuxuu ku horumaray waa tacliim waxa laysugu faarayo waa tacliim waayo bini aadmiga tacliim baa dabaqad dadkoota ka kacaysa dabaqad taragiisa haddii aqoon dadka loogu dadaalo soomaalidu dad tegey bay noqonaysaa laakiin waxa weeye aqoontii markii horeba xoogaa yar baa daran jiray marka horta aqoontaas iyada waxaan leeyahay horta dadkiina dibadda jooga la wada tuulooyinka iyo magaalooyinka ha lala wada guud ahaan iyo gaar ahaanba oo aad baan dadka badankiisa aad baan halkan ugu bogaadinaya runtii waxay tuulooyinka iyo adduunka tare iyo dadka dibadda ko midda labaad annaga hadda waxa weye buwaagti baanu samaynayn kasku bugiskii waana kan ugu qaalisan marka ciddii naga taageeraysa waxaas waayo dibadda marka la joogo qalab layska tuuray oo madbacad baa jira marka arrintaa iyada ah in dadka aad gacanta ka siisaan wixii tacliim wada ama buwaag la wado noqdo buwaagta marka la dejinayo la daabacayo la qaybinayo waa very expensive marka arrimahaas in laga qayb galo waa loo baahan yahay dadka dibadda jooga tacliinta weliba specially haddeer habka aad wadaan laban laaba wax badan buu dadkii taray dad badan oo aan iskuulla lahayn baa dadkaa dibaddii waxay u noqdeen ilaahay wuxuu uga soo dhigay magaranaysaa maaragtay maaragtay uga soo dhigay sabab uga soo dhigay inay maanta noqdaan meel magaalooyin iskuulla leh mid diineed iyo mid maadiyaba marka number one waxaan leeyahay idinka naftiinu qurbaad joogtaan qurbahaad joogtaan tacliim iyo iyo xoogsi labadaa qodob ninkii heesay wuxuu yidhi cilmi ha baran cood ha dhaqan cayaarna ha baran cusub meel cayuubna waa ceeb adduunka marka cayaarta waa iskaga darsoonay laakiin labada qurbaha waa labadaa weeye marka anigu waxaan leeyahay khayr iyo sharaf allah ina siiyo waayo dadkan maanta qurbaha joogaa gudaha aad wuxuu taray tacliinta xooga ha la saaro idinkuna saara gudaha wixii wadana la saara khayr iyo horumar iyo guul baan idin rajaynaya ilaahay dankiis dee diintiinana dowr dameerka ku qabsado waayo soo baxtay meeshaa joogtaa waa meel maarta runtii adag weeye runtii diinta nafteedii waa waa fiday aad baan ugu farxay runtii berigaan halka imi iyo maanta say kala tahay waa celiya muddo isu jirtaa runtii marka dee saasaan in leeyahay waayahay aad iyo aad baan kuu saamaya boqolkiiba boqolkaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada puntland waa professor abshir aw yusuf xize boqolaha nineteen sixty iyo caawa martino